faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane rediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaar jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani rediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabbaas aadan fantastic rediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
subax wanaagsan halkan reediyo cadaado waxaad ku soo dhawaataan warka subax qodobada saaka aad maqli doontaan waxa uu dooroon madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo magaalada gaalkacyo uga dhawaaqay guddi doorasho mugdi cusubna geliyey arrimaha dowladda federaalk soomaaliya ka wado galmudug xaalad ciidan oo ka taagan magaalada dhuusamareeb ayadoo waxgaradka galmudug ay waraacaya ka muujiyeen in isku dhacan ciidamada dowladda iyo kuwa elsunna ee ku wada sugan magaalada dhuusamareeb ee galmudug mas-uuliyiin iyo ciidan ka tirsan kuwa somalilan oo maanta gaaray deegaano hoosta degmada laasqoray oo hoostaga maamulka puntland dowladda maraykanka oo sheegtay in duqeymo ay ka fuliyeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha hoose inay ku dileen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ciidamada xoogga dalka oo sheegay inay burburiyeen goobaha al-shabaab lacagaha sicdarra ay ugu qaadi jireen shacabka iska kala goosha gobolka shabeellaha hoose iyo sidoo kale gobolada jubbooyinka guddi gaar ah oo loo xilsaaray sida xal looga gaari lahaa muranka xoogan u dhexeeya madaxda ugu sarreysa maamulka hirshabeelle waxgaradka koonfur galbeed oo walaac ka muujiyey xaalada nooleed ee muqhtaar rabu cali oo mansuur oo dowladda federaalk soomaaliya ugu xihan magaalada caasimadaahi muqdisho intaasaad maqasheen wax yahayn qodobada ugu doo koran warkaas subax ee saakay goor u diyaagaro warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan saaxiibada naweysani waa sabdi taarikhda ku aastaysan tahay afarta bisha koowaad januwali sannada labaatan labaatan warka subax waxaa soo saaray maxamed aadan karaama anigoo xasan ayaa saaka idiin warramaya kusoo dhawaada warkii oo dhan madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa magaalada gaalkacyo ee gobolka mid uga dhawaaqay guddi doorasho waxaana guddigaasi sidoo kale ay mugda gelin doonaan arrimaha dowladda federaalk soomaaliya ay ka wado deegaanada galmudug si gaar ah magaalada dhuusamareeb ee galmudug madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa xalay magacaabay guddi doorasho oo soomaali un kadib markii uu dib ugu laabtay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug oo kasoo horjeestay dowladda federaalk soomaaliya qorshahay ka wada magaalada dhuusamareeb ee galmudug kaasoo ah arrimaha doorashooyinka galmudug qoraal uu soo saaray madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayuu ku magacaabay guddi ka koobnaa koob iyo toban xubnood waxaana uu ku amray inay soo xaadiraan ugu dambeyn tobanka bisha januwali ee sanadkaani magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee dhanka galmudug madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa sidoo kale guddiga faray in gudoomiye iyo ku-xunkiisa ay doortaan labayo tobanka bisha januwali ee sanadkaani magacaabista ayaa timi maalin uun kadib markii xaaf uu magaalada galkacyo ee gobolka midowga ee galmudug uu ka sheegay inuu tixgelinayo dastuurka dalka iyo kan gaarka ah maamulka galmudug kadibna uu laabtay awood uu horey ugu wareejiyey wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya ee arrimaha doorashooyinka galmudug sidoo kale madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa amray gurihiisa wasiirada iyo dhammaan howlwadanaha kale ee maamulka inay shaqo bilaabaan xafisyadooda ugu dambeysha tobanka bishani guddiga maamulshada galmudug ee soo magacooday wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa shalay aqbalay labaatanka xildhibaan ay horey usoo gudbiyeen ururka lewsane ku sugan magaalada dhuusamareeb ee galmudug taasoo u muuqatay inay ugu dambeyn xalin doonaan khilaafka ka dhexeeya dowladda federaalk ee lusuna balse tallaabooyinkan uu qaatay madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa mugdi cusub gelin kara xaaladda hadda ku sugan tahay galmudug war-saxaafeed ka soo baxay madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa u qoran sida tan xeer madaxweyne l r laba boqol iyo toban iyo lix magacaabista guddiga doorashooyinka galmudug madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf markuu arkay qodobka kontanaad farqiisa shanaad ee dastuurka maamulka galmudug markuu arkay habaca ku yimid in la helo doorasho ka dhacda galmudug oo loo dhan yahay islamarkaasna madax bannaan faragelin dowladda federaalk soomaaliya markuu ogaaday qaska ay dowladda federaalk soomaaliya ay ka wado magaalada dhuusamareeb ee galmudug iyo awood marooqsiga ay ku hayso shacabka dhaqanka iyo siyaasiyiinta reer galmudug markuu tixgeliyey madaxweynaha galmudug muddada dheer ee galmudug ka jirtay jaawarar siyaasadeed waxauu madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf u magacaabay xubno guddi doorasho oo kale ah saare daahir mire cabdiraxmaan xaaji cawke duraan cali frey bilo jaamac mataan xuseen maxamed cali maxamed xasan geelle cabdixakiin aadan cali cabdiqaadir maxamed warsame bashiir maxamed salaad cali cabdulaahi axmed iyo sidoo kale ugu dambeyn axmed maxamed muuse xubnaha guddiga doorashooyinka oo ka koobna koob iyo toban xubnood ayuu madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ugu dambeynta ku amray in koob iyo tobanka bisha january sanadkani ay gaaraan magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug si watasho ula qaato dhammaan xubnaha guddigai aan kor ku soo xusnay waa inay soo xaadiraan ugu dambeyn tobanka bisha january ee sanadka laba kun iyo labaatan waa inay guddoomiyaha guddiga ku-xigeenkiisa u doortaan kulankooda ugu horreeya ee laba iyo tobanka bisha january ee sanadka laba kun iyo labaatan waa inay soo gudbiyaan shaxda shaqadooda ugu dambeyn labaatanka bisha january laba kun iyo labaatan ugu dambeynta war-saxaafid ka soo baxay madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa waxaa lagu sheegay inuu dhaqan gelayo marka uu siixo axmed ducaale geelle xaaf waa uuna siixay madaxweynuhu dhinaca kale xaalad ciidan ayaa saaka ka taagan magaalada dhuusamareeb ee galmudug iyadoo waxgaradka galmudugna ay walaac ay ka muujiyeen inay isku dhacaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa eersuna ee hadda kuwa sugan magaalada dhuusamareeb ee galmudug awal maxamed ciise warkaan ha faahfaahiyo iyadoo heshiis ay wada gaareen labada dhinac ayaa weli waxaa laga dareemayaa xaalad ciidan magaalada dhuusamareeb oo xarun ah maamul goboleedka galmudug waxaana sidoo kale odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale ergada ku howlan soo xulidda xildhibaanada cusub ee baarlamaanka galmudug ay xaqiijiyeen in weli ay cabsi dareemayaan islamarkaana magaaladu ay u muuqato mid u ekaatay xarun dagaal wixii ka dambeeyey markii khilaafka dowladda dhexe iyo sidoo kale ahlusunna uu xoogeystay nabadoon yuusuf shire warsame oo ka mid a odayaasha dhaqanka ee magaalada dhuusamareeb u jooga soo xulidda baarlamaanka cusub ee galmudug ayaa xaqiijiyay in weli ahlu sunna ay u muuqato in ay doonayso inay xoog wax ku maquuniso maadaama sida uu sheegay dowladda dhexe ay xoog doonayso in ay meesha kaga saarto maamulkaasi iyadoo siyaasad ahaan adeegsanaysa sida uu yiri waxa uuna sheegay in dhinacyadu khilaafka siyaasadeed iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada ay wadaan ay saameyn ku yeesheen howlihii xulista baarlamaanka labaad ee galmudug isagoo intaa hadalkiisa sii raaciyay in walaac badan ay ka qabaan baarlamaanka labaad iyo qaabka loo soo xulayo sida uu yiri
halkaa niman la yidhaahdo wadaado ah anigu magacooda sheegimaayo ma garanahayo kale iyo ciidan ay leeyihiin iyo ayagii iyo ciidamadii qaranka ama galmudug ba iska soo wada horjeeda ma garan dee adeer xoogaa ummaddu waa warwarsan tahay been lama rabo wax la qariyana lama rabo ummadda ku nool dhuusamareeb iyo galmudug adeer walwal badan iyo fakar badan bay qabtaan hadda ra-iisul wasaarihii waa joogaa dadkii bay isugu yeeray odayaashii iyo waxgaradkii beelaha iska xibaayay war waxay qabsadeen beelaha la murdiyey beelo beel shan xildhibaan lahayd baa hal loo reebay deel dhan oo qabiil dhan ah oo inta qabiilaadka u kala baxa oo dhan lehna Waay.
afar baa laga goostay deel aan u qalmin oo aysan ka go'inna labaa laga goostay deel dhanna lama taaban waxaas waxaa weeye adeer gacan iyo waxyaabaha ama bini'aadanimada ku xun ama galmudugnimada ku xun ama soomaalinimada ku xun ama xukunka ku xun weeyaan ma gara waa loo dhaafan ha la siiyo ee qoray la soo jeedaan oo meeshaanay ciidan iyo qub iyo magiciisii kala soo jeedaan annaga ma garanayno annagu waanu ku wareegnay adeer sidaa weeye waxba kale hanaga weydiina adeer kuwaas waxaa weli dhinacyadu ay ku dadaalayaan sidii doorashada galmudug ay u qabsoomi lahayd ee si nabadgelyo ah ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaana dadaalkii ugu badnaa ku bixinaya sidii doorashada galmudug ay u dhici lahayd waxaana lagu wadaa in ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu ka qeyb galo kulanna lagu daahfurayo soo xulidda xildhibaanada cusub ee baarlamaanka galmudug kaasoo la qorsheynayo in ka qabsooma magaalada dhuusamareeb sida xogta aanu ku helayno
mahasana saaxiib mas-uuliyiin iyo ciidamo ka tirsan kuwa maamulka somalilan ayaa maanta gaaray deegaano iyo degmooyin hoostaga degmada laasqore oo hoostaga maamulka puntland hodan maxaa cabdi ayaa warkaan noo faahfaahinaysa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka somalilan iyo ciidamo ay hogaaminayaan ayaa gaaray deegaano hoostaga degmada laasqoray ee gobolka sanaag oo uu ka taliyo maamulka puntland ciidamada somalilan iyo gudoomiyaha degmadaasi ugu magacaaban somalilan ayaa gaaray deegaanka durduri oo ku yaala wadada xiriirisa magaalada boosaaso iyo degmada laasqoray gudoomiye ku-xigeenka degmada laasqoray cabdulaahi axmed maxamuud ayaa xaqiijiyey in mas-uuliyiinta iyo ciidamada ka socda somalilan ay ku sugan yihiin deegaano u dhexeeya magaalooyinka laasqoray iyo boosaaso gudoomiyaha ayaa maamulka puntland ku eedeeyey in ay ka gaabiyaan sidii la iskugu furi lahaa magaalooyinka laasqoray iyo boosaaso ee gobolada sanaag iyo bari maadaama sida uu sheegay ay go-doonsan tahay degmada laasqoray asagoo xusay in maamulka somalilan uu gurmad xoogan u sameeyey dadka degmada laasqoray ee deegaanada hoos yimaada tallaabadaas oo mas-uuliyiinta somalilan ay u fududeysay in ay gaaraan deegaanka durduri oo degmada laasqoray qiyaastii konton kilomitir dhanka magaalada boosaaso uga beegan waxa weeye hadda annaga ciidamadii kuwii bishaarka somalilan ka qaadan jiray guddoomiyayaashii wixii dhammaan way joogaan durduribay ku sugan yihiin kulligooda waa wada joognaa waa laga shaqaynayaa puntland kaalinta ay ku lahayd iyada iyo hay-adaheedaba waa ku canaananaynaa waa ku galmiinaynaa waa gartay hawshaa wayna nagu sii daysay farahana way ka qaadeen deegaankeeda iyo dadkeeda inaanay rabin oo ka seexatay baanu u sheegaynaa wararka aan si- aan idiin dhiibayno oo ah inay maamulka somalilan uu ku sugan yahay durduri isaga oo soo gurmaday oo ka shaqaynaya shacbigiisa iyo dadkiisa waa usoo dhaqmay oo usoo gurmaday waa u dhowdahay inaanu inay la wareegto oo shacabka iyo dadkiiba ay kasbatay lana wareegto waxa weeye waa waxa weeye waa arrinkaasi boqolkiiba sideetan sagaashan waa waa waa arrin u dhow arrinkaasi degmada laasqoray ayaa ah magaalo xeebeed dhacda waqooyiga gobolka sanaag waxaana ay ka mid tahay meelaha ay ku muransan yihiin maamulada puntland iyo somalilan
mahadsanid hodan dowladda mareykanka ayaa sheegtay inay duqeymo ay ka fuliyeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha hoose inay ku dileen xubno sare oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab war-saxaafadeed ka soo baxay taliska mareykanka ee qaaradda africom ee loo yaqaana africom ayaa lagu sheegay in mareykanka duqoon dhinaca cirka ah ka geystay deegaano ku yaala gobolka shabeellaha hoose ee maamulka koonfur galbeed ee koonfurta soomaaliya qoraalka africom ayaa lagu sheegay in ciidamada mareykanka ah oo kaashanaya saaxiibada soomaaliya ay duqoon dhinaca cirka ah ay la beegsadeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo ku sugna qeybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose maalintii shalay ahayd weerarkan mareykanka waxa uu ku sheegay inay ku dileen saddex xubnood oo ka tirsan ururka al-shabaab islamarkaasna sidoo kale baaritaan ay ku sameyn doonaan haddii dad rayid ah ay wax ku noqdeen weerarkaas ay ka geysteen gobolka shabeellaha hoose ee maamulka koonfur galbeed dowladda mareykanka ayaa sidoo kale sheegtay inay sii wadi doonaan taageerada ay siiyaan ciidamada amisom ee soomaaliya ka howlgala iyo kuwa dowladda federaalka soomaaliya ilaa iyo inta laga weeqayo awoodda ururka al-shabaab ee soomaaliya ka dagaalama warkan ka soo baxay taliska mareykanka ee qaaradda africom ayaa noqonaya howlgalka ugu horreeya sanadkan cusub mareykan uu ka firiya soomaaliya xilli uu kordhayo duqeymaha ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab sanadkii lasoo dhaafay ciidamada xoogga dalka ayaa sheegay inay burburiyeen gooba al-shabaab lacagaha sharcidarra uga qaadi jireen shacabka iska kala goosha gobolada shabeellaha hoose iyo gobolada jubbooyinka maamulka degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay in baburiyo goobo al-shabaab canshuurta uga qaadi jireen shacabka iska kala goosha gobolada shabeellaha hoose iyo qaar ka mid ah deegaanada jubbaland si gaar gobolada jubbooyinka taliyaha ciidanka booliiska degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose cali maxamed ibraahimna ula hadlay reediyo cadaado ayaa waxa uu sheegay in ciidanka booliiska ay arrintaasi ku guulaysteen islamarkaasna ay buriyeen goobo al-shabaab canshuurta ku qaadi jireen islamarkaasna uga qaataan shacabka iska kala gooshi jiray gobolka shabeellaha hoose iyo qeybo ka mid ah gobolada jubbooyinka ee maamulka jubbaland waxa uu sheegay in meel shan kilomitir u jirta degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose oo al-shabaab dadka lacagta uga qaadi jireen ay weerar ku qaadeen islamarkaasna ay halkaasi khasaare xoog leh ku gaarsiiyeen dagaalamayaasha al-shabaabka ahaa ee halkaasi ku sugnaa bismillahi rahmaani rahiim aniga ku hadlaya magaca madax qalabka sida khaasatan booliska soomaaliyeed runtii waxaan dhawaan howlgalaan bilownay soddonka bisha decemberan howlgal ka bilownay gobolka shabeelka gaar ahaan caasimada koonfur galbeed soomaaliya halkaa ay kaga sugan yihiin ogista runtii soddonka maalinkeed waxaan aadnay sablaale meel u jirta shan kilomitr runtii halkaas oramadan dhexmaray annaga iyo qolada ogist ah runtii halkaas waxaan ku gaarsiinay dhaawacyo aad u culus annagoo dhankeena alxamdulilah waxbana maanan soo gaarin laakiin sidii sano ku tagna ayaga halkaas kula carareen alxamdulilah guusha ay soo weydeen ciidanka xilka sida soomaaliyeed oo wadajir ah sida amsontii walaalaheena amsonta annaga booliska ah iyo milatariga magaran ugu dambeysay waxaan tagnay meel la yidhaha gabagayo oo dhanka kale taliyaha oo sii hadlaya ayaa sheegay in ciidamada dowladda iyo kuwa koonfur galbeed soomaaliya ay tageen deegaan baraawe u jira soddon kilomitir islamarkaasna ay laayeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo halkaasi ku haystay xoolada shacab ay ka soo dhaceen ugu dambeysay waxaan tagnay meel la yidhaha gabagayo oo markaa u jirta baraawe soddon iyo shan kilomitr u jirta baraawe ayaan tagnay runtii halkaas waxay ku lahayn checkpointi ay ku aruursanayeen markaas ay shacabka soomaaliyeed ay kaga dhacayeen xoolaha oo ay soo dhowsanayaan oo ay u kaysanayaan markaas magaalada baraawe caasimada koonfur galbeed halkaa isbaara ugu taalay runtii isbaaradaas waa dardarnay halkaas oo kala furrinay runtii halkaas isagana u gaarsiinay dhaawac culusna u gaarsiinay dhaawaci waa la carareen checkpointigaas saakii gawaarida kasoo gashay alxamdulilah mayna sheegin wax oo looga qaaday lacag ah ma garan runtii waxaan rajaynaynaa caasimada koonfur galbeed xuduudda ay ku egtahay baraawe aan rajaynaynaa inaan uga dhow gacanta ku dhigin haddii aan lidmo maanta jimcaha ah salaada cabdimarkaa dukan insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaa kuya bareeyo nafteedii aan gacanta kusoo dhigno ee xuduudda koonfur galbeed ay ku egtahay ma garan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa koonfur galbeed ayaa maalmaha howlgalle waxa ay ka wadeen qeybo ka mid a deegaanada gobolka shabeellaha dhexe waxaana deegaano badan ay kala wareegeen ururka al-shabaab oo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ka saareen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ee koonfur galbeed guddi gaar ah ayaa loo xil saaray sida xal buuxa looga gaari lahaa muranka xoogan oo u dhexeeya madaxda maamulka hirshabeelle mar kale cawil maxamed ciise naade xildhibaano ka tirsan baarlamanka ayaa waxa ay bilaabeen sidii wadahadal ay ugu dhammayn lahaayeen khilaafka sii xoogeysanaya ee ka dhex taagan madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamanka ee maamul goboleedka hirshabelle gudoomiyaha guddiga gaarka ah ee loo xil saaray islamarkaana wadahadalada ka dhex wada dhinacyada muranku ka dhex taagan yahay xildhibaan maxamed bashiir daqare ayaa waxa uu rajo ka muujiyey in arrimaha hirshabeelle markaani ka taagan in wadahadal lagu dhammeeyo isaga oo sheegay in madaxda khilaafka uu ka dhex taagan yahay ay aqbaleen in wadahadal lagu dhammeeyo muranka ka dhex taagan waxa uuna sheegay in rajo weyn ay ka qabaan in guud ahaanba khilaafkaasi lasoo afjiro iyadoo aan xilka laga qaadin mid ka mida mas-uuliyiinta waxa ugu baaqay baarlamanka hirshabelle ee muushiimada kala gedisan wada in ay joojiyaan arrintaas oo wax u dhibi karta deganaanshaha amni iyo sidoo kale kan siyaasadeed ee maamulka waxau intaa hadalkiisa uu sii raaciyey in labada mas-uul ee ugu sareysa maamulka labaduba ay ka aqbaleen in wada hadal lagu dhameeyo wixii muran siyaasadeeda oo jira bismillahi aadaad umahadsan tahay runtii waxa aad sheegayso way jiraan buuqaas uu jiray runtii marka anigu waxaan ka mid ahaa xildhibaanada amaan horkacayba ee xalka doonayay buuqii jiray inaan xal ku bedelno qorsheheedii ayaan wadnaa wadahadal ayaana noo socdo wax hadda dhibaata oo taagan oo hadda aan leenahay saacadaana buuq ayaa ka jiro ma jirto xalkina waa noo socdaa waxyaabihii la kala tabanayna in laga wada hadlo xalla lagu bedelo ayaa qorsheenu yahay madaxweynuhu markaa dacbooshinka la sheegaya ma joogin gudoomiyaha baarlamaanku kiis ayuu ku baxay muqdisho ku aaday marka waxaan u ballansannahay waxyaabihii la kala tabanayay in layska qanciyo kolba madaxweynuhu markuu yimaado gudoomiyihi soo laabto waxyaabihii la kala tabanayo markaas in laga wada hadlo markaasi go-aan laga gaaro ayaa qorsheenu yahay xaaladuna way degan tahay waxaan leeyahay madaxda waxa waxaan usoo jeedinaa wixii lagu ballamay dastuurku waa ballan wixii lagu ballamay in lagu dhaqmo lagu shaqeeyo ayaa ummadaan horumar ku gaaraysaa waxaa maalmihii lasoo dhaafay muran uu ka taagnaa magaalada jowhar oo u dhexeeyey madaxweynaha iyo guddoonka baarlamaanka ee maamulkaasi wadahadaladan ayaana waxaa gacan weyn ka geysanaya sida xogta aanu ku helayno xubnaha golaha wasiirada ka tirsan ee baarlamaanka hirshabelle xubnaha ka ah kuwaasoo doonaya in wadahadal lagu dhameeyo wixii muran ah oo ka dhex taagan madaxweynaha guddoonka baarlamaanka iyo sidoo kale xildhibaanada oo laba garab u kala jabay islamarkaana muushimo iskasoo horjeeda magaalada jowhar ku diyaariyey waxgaradka deegaanada koonfur galbeed ayaa walaac xoogan ka muujinaya xaalada nooleed ee mukhtaar rabi calow mansuur oo dowlada federaalk soomaaliya ugu xiran magaalada caasimadaah ee muqdisho waxgaradka deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa walaac xoogan ka muujinaya xaalad noole ee mukhtaar rabi calow mansuur oo ku xiran xabsi ku yaala magaalada caasimadah ee muqdisho waxgaradkan ayaa sheegay in dowlada federaalk soomaaliya maamulka koonfur galbeed soomaaliya ay dhowr jeer koonfur galbeed kala hashay dowlada federaalk soomaaliya islamarkaasna aysan suurtogelin in la sii daayo mukhtaar rawi calow mansuur oo xabsi ku yaala magaalada caasimadah ee muqdisho ugu xiran hay-adda nabadsuudiisa hordoonka qaranka soomaaliyeed malaaq cabdiraxmaan malaaq shiin oo ah hafyeenka odayaasha deegaanada koonfur galbeed oo la hadla radio cadaado ayaa sheegay in ay ka xun yihiin dhibaatada weli uu ku sugan yahay mukhtaar rawi calow mansuur oo xabsi ku yaala magaala caasimada ee muqdisho ku xiran wuxuu sheegay arrinta siidiintiisa inay kala hadleen madaxweyne koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareen iyo guddoonka baarlamaanka maamulkaasi cabdiqaadir shariif sheekuna maye waxayna sheegeen in arrintaasi lagu howlan yahay si loo sii dayn lahaa balse weli aysan suurtogelin sii deynta mukhtaar rawi cali oo mansuur oo xabsi ku yaala magaalada caasimada ee muqdisho ku xanuunsanaya wuxuu sheegay in maqliga xanuunka mukhtaar rawi cali oo mansuur balse aysan suurtogelin inay xiriir ay la sameyn ay la hadlaan dowlada federaalk soomaaliya islamarkaasna ay kala hadlaan qaabka loo sii deyn lahaa arrintaas waa kala hadalnay markii ugu dambeysay madaxweynaha koonfur galbeed iyo mataqaana gudoomiyaha federaalka ah ayadoo wada joogan madaxweynahan uu joogo ayuu yiri mataqaana arrintaas madaxweynaha koonfur galbeed iyo mataqaana gudoomiyaha baarlamaanka federaalka ayaa wiil saaran odayaashiina sidaas u soconaysaan ba ay nagu yidhaahdeen madaxweyne laftiisa sidaa yidhi markaa kadib markaa wax ware soo baxay meeshii markii hore ku xirnaa in laga soo qaaday meel kale guri kale la geeyey waanu maqalnay waa maqal uun cid kale wax noo sheegtay haba yaraatee ma jirin ankan arrintaa hadda kahor maaragtay odayaal baa tagay meesha odayaashiina waxaa soo yidhi mataqaanay ninka kulli waa lasoo daynaa baa lasoo yidhi marka kolley waa arkayna madaxweynaha iyo maaragtay arrintii berigii aan isku ogeyn intay ku dambaysay waa suurdiinayna wixii kasoo baxan kolley markaasaa
maalmin lasoo dhaaf waxaa soo baxaya warar sheegaya in mukhtaar rabi calow mansuur uu ka soomay cuntada islamarkaasna uu diiday inuu cuno wax cuntaha kadib markii dowladda federaalk soomaaliya ay diiday dalab uga yimi igad oo ah in lasii daayo mukhtaar rabi calow mansuur oo dowladda federaalk soomaaliya ay sheegtay in lasii daynin balse laga wada hadlo qaabka kale xal looga gaari karo warka subax intaas ayuu ku dhan yahay warka subax waxaa soo saaray maxamed aadan karaamo anigoo xasan ayaa saaka idin waramayay cidda warka wasagaaso maqliya qoraal sawiraata waxaad dib ugu heli karaan bejkan tirasan kulan www radio com intaana warkana warkaxeed ugu kulmi doono subax wanaagsan